أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaanu wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo hadaanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus dayfkeenna maanta ee barnaamijka martida inoogu ah waa sheekheenna sheekh cabdifataax aweys isxaaq abuxamsa oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga sheekhana marka hore kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus iyo barnaamijka andalus bodcast jasaak allahu khayr waan dhowah
sheekhana mowduuca kulankeenna maanta wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaalaa inaan ku faaqidno dagaalkii maraykanka lagu jebiyey ee ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii oo aad ka mid aheyd dadkii mujaahidiinta ahaa ee maraykanka xilligaa la dagaalamay intaan su-aalaha mowduucaasi u gudbin marka hore waxaan jecelnahay sheekh abuxamsa waa kuma alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun awalun bila ibtidaa daa'imun bila intihaa laa yafnaa walaa yabiid walaa yakuunu ila maa yuriid laa tablughu alawhaamu walaa tudrikhu alafhaam xayun laa yamuut qayuumun laa yanaam wanashhadu ana nabiyana muxamada cabdullaahi warasuulih aladii ballaga alrisaala waadda alamaana wanasaxa alumma wajaahada fi llahi xaqa jihaadihi xata ataahu alyaqiin فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى مهد مدن دي أن سؤاشاس جوابتي إذا أن أقود قالو أن أنيقا وحن كل شيء مدينة بيدوا سنة يكون سغال بقول تدباتن إسد حدي قار أهان إشا بيدوا وحن كبر باري لا تدبسنو هلكا aabbahay wuxuu ahaa ciidankii dowladdii maxamed siyaad ka tirsanaa beled xaawow joogay oo idayna ka soo guursaday kadib baydhabaan soo degnay toddoba sano kadib hooyaday baa geeriyootay aabba wuxuu u soo wareegay madiinatu muqdisho halkaas ayaan dugsiga hoose iyo dhexe iyo dugsiga sare kaga baxay kadibna waxaan u gudbay maca la dhihi jiray teacher training oo shaqada qaranka marka laga soo baxo oo iskuuladii iyo macalimiintiiba aada u badnaa marka qofku waxaa lagu sii mashquulinayay laba sano inuu ku dhigo shuuciya wadanka haysata lacag la-aan dugsiyadii uu ka dhigo kadibna uu jaamacaduu doono u gudbo marka macadkaasaan soo bartay kadib waxaa macalin ka naqday dhowr madaaris madrasada la dhihi jiray yaasiin cusmaan gaashaanle xasan diiriye ote maarso iyo iskoolka maal ayaan macalin ka naqday maxaad dhigi jirta sheekhana maadada aan dhigi jiray waxay ahayd carabi iyo ma arkaysaa iyo shareeca alislaamiya carabi iyo diin bay dhigi jireen ayagu laakiin waa nooc shareecadii ka mid a carabi iyo diin baan dhigi jiray kadib markii dowladdii ay dhacday ayaan jaamacad galay oo dhihi jiray jaamacat alculuum wateknolojiya oo yeman ah laba kun iyo tobankii ayadana ka baxay
maxaad ka qalin jebisay ashariica shareecadan ka bartay kadib waxa weeyaan haddee inaan halkaa ka sii wado oo shahaadooyin fara badan lasii raadiyo waxaan ka jeclaystay inaan shahaadadii ugu qaalisnayd oo jidka ilaahay subxaana wa tacaala dariiqaasi ayaan usoo go'ay mujaahidiintan kusoo biiray waa garta marka dacwada jihaadka iyo saxwadii islaamiga xagee kala soo qabsatay siddeetan iyo afartii ilaa siddeetan iyo shantii ayaan ku biiray xarakadii lihi jiray xarakatu itixaad alislaamiy waa garta kadibna waxa weeyaan muddaan ku jirnay ee dacwadeedana dacwa salafiya ahayd walow qaadadeeda iyo raggii ayaga markaa la shaqaynayey ay ee, ikhtiraaq lagu soo sameeyey oo lasoo dhex galay oo cadowga ku yeeshay jawaasiis sidaad la socotiinba waa garta marka alitixaad ma xilal baad ka soo qabatay mise cudwi un ka mid ah baad ahayd ra-iisu shucba mar naqday oo xagee ka noqotay ee, dhinaca waqooyiga oo ma arkaysa markii dagaaladii janaal caydiid iyo cali mahdi dagaalameen oo waqooyi koonfur loo kala go'ay qaybtii waqooyiga anigu deganaa marka is-aamin la-aan baa dhacday in qofka qaybta ka dhashay inuu qoladan kale horyaantooda ama ku dishaa marka aniga labadaba maadaamaan ahayn waxaan usoo socdaalaya halkan sidaasaa laygu magacaabay inaan ra-iisul shucba ka noqdo qaybtaas waqooyiga ah kadibna een, qoladii waxaan la shaqaynayey jihaaz amniga ah oo sheekh cabdulaahi cama sahal waa oo tahay raggoodii ka mid ahaa alitixaad goormee ka baxday itixaad markii een, marankii ilaahay xaqa ahaa ay ka leexdeen oo rag badan oo la- la- la tajniidiyey oo gaalada la shaqaynaya laga helay oo in gaalada lala dagaalamana ay beri ka naqan waayeen mujaahidiintii inay kala furfuraan iyo jihaadkii inay ma arkaysaa gacanta saaraan ay damceen markaasaan isaga baxay waa tahay alitixaad markii dambe wuxuu isku bedelay alictisaam nacam ictisaam ma ka mid noqotay ictisaam maya ka mid ma noqon waa tahay waayahay alitixaad intaad ka mid ahayd sheekhana intaana mawduucina kale u gudbin een, bal alitixaad wanaaggii ay lahaayeen iyo salbiyaadka ay lahaayeen wax ma nooga sheegi kartaa nacam Mhm.
dacwadan hadda maanta dadka jihaadka u taagan oo asalkooda rag badan oo itixaadkii ka mid ah ay u wada badnaayeen madaxda jihaadka Mhm.
mujaahidiinta ah Ee, laakiin damba inqisaam baa jiri waa la kala qaybsanaa dacwada waxaad ogtihiin dacwa qahriya iyo dacwa silmiya jirta Mhm.
dadka waxay ugu baaqi jireen in gaalada lala jihaado alwalaa walbaraa tawxiidkii bay naq- nashrin jireen wamaca daalika laakiin dasaa'is baa jirtay oo markii xaqiiqdii la gaaray oo jihaadkii meelo uu ka soo unkomay sida gedo oo kale iyo bari oo kale ayaaba la xugmiyey dadkii jihaadka u istaagay oo xarakadii laga infisaaliyey meeshaasay ka bilaabatay in dadku ay indhaha kala furaan oo wixii loo sheegi jiray iyo afcaashu ay kala duwan yihiin ilaa markii dambena ayaba ka soo baxeen dad jawaasiis gaar u ah maraykanka la shaqaynaya sirdoonkiisi sheekhana een, adoo soo koobaya muxuu ahaa sababkii ugu weyn ee ururkii alitixaad uu la burburay Een, wuxuu ugu weynaa horta manhajkii alle subxaanahu wa tacaala oo ay dadka ugu yeerayeen oo ay ka lexdeen waxaa labeeyey ayadoo dhexdooda lagu beertay jawaasiis cadowga u shaqaynayey waxaa saddexeeyey in tharawaadkii iyo dhaqaalihii dadka yacni muxsiniinta ay soo dhiibaan oo quyuuriinta ay dibadaha ka soo dhiibi jiray in ma arkaysaa sidii loogu talagalay aanan lagu bixinin oo mashaariic gaar ah oo lagu fuliyey ilaa markii dambe baabuurtii jihaadka loogu talagalay ee qoryihii intay iibiyeen ee beero ku gateen arkaysaa waana ku dulloobeen xaqiiqdana waa sidaa weeyaan waayahay intaas haddaan uga tallaabno bal masiiradii alitixaad een, mawduuca kulankeena ayaan guda gelaynaa sheekhana waxaan rabnaa inaan xalqadan ku faaqidno dagaalkii muqdisho iyo wixii aad ka ogeyd ama aad ka xasuusato een, maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdii dagaalkaasi maraykanka lala galay ee sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii dhacay Een, dagaalkan dagaal weyn buu ahaa Een, saaad hore u sheegtay kun sagaal boqol sagaashan saddexdii buu dhacay Een, waxaa hogaaminaysay maraykanka ilaa soddon kun oo ciidan ayaa u watay baa layidhaah Een, ciidamadaas waxay ka koobnaayeen dhowr jinsiyadood mithaal waxa weeye dowladihii naata ku jiray oo maraykanka uu ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa faransa germany italy iyo belgium baa ka mid ahaa waxaa jiray dowlado carbeed oo la socday sida sacuudiga morocco kuwait iyo masar waxaa jiray dowlado afrikaana sida nigeria botswana iyo zimbabwe waxaa jiray dowlado eh, aasiyaan iyo eshiyaan isugu jira indho yar ah sida indonesia malaysia iyo bakistan dowlado mukhtalif ah laakiin waxaa hogaaminayey hogaanka u hayay maraykanka maraykanka ayaa watay isbahaysigaas asaa watay nacam waa tahay dagaalkan marka ugu horeyn waxaa hogaan looga dhigay ninkii la dhihi jiray generaal biir oo turki ah oo macnaheedu foodsaar buu ah waxaa loogu talagalay in dadkan kale lagu seexiyo maadaama eh, mujtamac uu ka soo jeeday ay u badan yihiin dad muslimiina marka isbahaysigaas ciidamo turkiya qayb ka ah ciidamo turkiya ku jira haa Waa laakiin gartay.
generaalkan hogaankaaba loo dhiibay marka hore ee markaysa howlgalka ah waa gartay howlgalkan waxaa loogu magac daray restore hope Mhm.
dib soo celintii Mhm.
masiixiyadda iyadoo loola jeedo Mhm.
Ee, markaa kadib waxaa dhacay dagaallo waaweyn oo ay isaga hor yimaadeen yacni waxa weeye soomaalidii hogaamiyaashooda hogaan ka mida iyo maraykanka oo iskhilaafay s n a oo jenaraal ciidiid hogaaminayey Mhm.
iyo maraykanka ayaa isku dhacay Mhm.
dagaal xoogan baa ka dhacay waxa weeye dagaalkii ugu horreeyey wuxuu ka bilowday agagaarka yani reediyo muqdisho Mhm.
oo dole- d- gadaa- gadaa- madaxtooyada gadaasheeda ah Mhm.
ayuu dagaal ka bilowday ciidamo bakistaan ah oo aada u hubaysnaa diyaaradana ay gelbinayeen Mhm.
iyo waxaa ishelay nimankii snada ahaa halkaas sideed iyo toban oo bakistaana lagu dilay dhowr taaw waa laga gubay ee dhaawac fara badanna way la ganaqdeen dagaalkana maalin wuxuu ahaa dagaal aad u kulul oo waxa weeye een, maraykankana ay ku sheegeen in ciidamadaasi ay wasacayeen ama ay qaybinayeen mucaawino laakiin waxaa loo soo diray Mhm.
inay ninkaas soo qabtaan wayna ku hungoobeen waa gartay kadib waxaa xigay in ma arkaysaa dagaalkii weynaa ee ay ku soo qaadeen degmada hordhigle shir ka dhacayay hotel olombic Mhm.
oo bakaaraha bartankeeda ah Mhm.
diyaaradihii black hooga iyo taangiyadii maraykanka dhan walba ka soo galay Mhm.
waxaana la soo yaa hormariyey halkaa ku shiraya ee, hotelka.
snada snada ku shiriyey Mhm.
bakistan baana mar walba foodsaare looga dhiganayay ayadana Waa.
dagaal madaxamedo aad u culus baa ka dhacay Mhm.
dameeradii iyo xataa xayawaanaadkii ay ku la-deen jidka markaad aragto Mhm.
waxaa dhacday marka maraykankii inuu malaad biday qaar ka mida ciidamadii maraykanka inay dugsi qur'aana isku weer ka qabteen Mhm.
warqaday soo qoreen marka waa gartay warqadii waxay usoo dhiibeen cunug yar oo snadin way ku hareereysan tahay cunug ilmihii waxay eh, la yiri ugeey dadkaas warqadii ay soo qaadeen haddii warqadii laga qaaday waxaa ku taal ilmahan waa laynayna haddii aanan jid noo furin waa gartay snadii marka way iskhilaafeen oo waxay yidhaahdeen war niman yahow nimankayo maanta naga baxsanayse noo baabiyeen waa aragteen sodomeeyadan meesha aan ku tirno Mhm.
ciidamadii kale way fakteen laakiin ciidan yaroo meesha ku go'doomay Mhm.
ayaa warqadaha soo qoray waa gartay kadib waxaa weeye ayaga dhexdooda iskhilaafoo yidhi war een, ma arkaysa qaar waxay yidhaa war carruur waan dhalaynaaye reer haweenaan guursanaynaa tiro badane Mhm.
waxaad yeelaysaan nimankaya naga fakan waa gartay iyo kuwii carruurtooda ku jirtay oo yidhi maya ma yeelayna akhiiran waxaa weeye gaaladii ayagoo dulaysan baa jid loo furay Mhm.
dagaalkaasna dagaal weyn buu ahaa waa tahay Mhm.
dagaalka kaloo saddexaad wuxuu ahaa shir kaloo isagana digfeer agagaarkiisa ka dhacayey oo nimankan dad bay ku lahaayeen maraykankan wuxuu sheegtay in ay nin ul u soo dhiibeen oo sirdoonku ay kala socdeen hadalladoodii iyo dhow codkooda marka nin u ekaa jeneraal caydiid baa shirka ku jiray oo la dhihi jiray eh, ninka la dhihi jiray jeneraal jilico koofi oo baraawo qaadan jiray ninkaana koofi baraawo qaadan jiray marka iskula marka ekaadeen muxuu ahaa ninkaas jeneraal jilico waa ninkii godka jilico haysan jiray waa gartay waa nin ay maraykanka la rabeen sirdoonkii dowladda maxamed siyaad kamid waxay la rabeen in booliiska soomaaliya ay u dhiibaan oo isagu uu maarkaysaa u noqdo hoggaan si ay danahooda ugu gaaraan wa ficlan meeshii way soo weerareen dagaal xun baa ka dhacay gudahay u soo galeen waxay qabteen janaal jilicow Mhm.
marka isagoo katiinaysan baa la geeyey markii loo geeyo jonathan hown wuu ka naxo wuxuu yidhi ninkan waa nin mas-uuliyiinta mustaqbalka aan rabnay Mhm. waa nin maawodan haa marka waa ku qaldanteen masawirkii baa la tusiyey ninkan koofiyu wataa koofiduna kula ekaada bay dhahaan cidiid marka koofi reer baraa u qaadan jiray taana way dhacday marka kadib waxa weeyaan dagaalkii wuu sii xoogeystay wardhiigley ee haddii alla ku ruwan yahay xamar weyne xamar jajab xamar jadiid meelo badan buu ku faafay madiina Een, dagaaladiina waxay noqdeen dagaallo oo habeenkii u badan waaya n sheekhana dadka dagaaladaas ka qayb qaadanayay yay ka koobnaayeen yaase laga xusi karaa oo ugu waaweynaa oo markaa maraykanka la dagaalamay laba qaybood bay ahayd waa tahay qayb waxay ahayd s n adii qaybna waxay ahaayeen islaamiyiintii waa gartay kullun yacmalu calaa shaakilati nin walbaba dhankiisii ayuu ma arkaysaa dadaalayay yacni waxa weeyaan een, nimanka isneeda maadaama caydiid ha la soo qabto la yidhi waxay difaacayeen in aan caydiid gacantooda gelin ninkooday difaacanayeen waa gartay laakiin mabaadi'dooda mabaadi' cilmaani bay ahayd Mhm. oo cilmaani ay u Ah, dagaalamay aw idfacuu bay ahaayeen oo waxay kula dagaalsanaayeen ninkaanu la colaytama mooye diin iyo islaamnimo iyo midna uma dagaalamayn laakiin waa barnaamij un doorada qashinka waa cunto abtis- aftirashada isdheer tahay waa barnaamij cunto mayo haddii qofkaagi gaal uu soo haweyso inaad ka difaacato dadnima hataa keenaysa Mhm.
marka qaybtaasay ahaayeen qaybta labaadna waxay ahaayeen dadkii mujaahidiinta ahaa Mhm. ee ee islaamiyiinta uu dagaalamay hogaaminayey sheekh cabdulaahi axmed sahal iyo alqaacida oo dibadda ka timi
qaybtaasaan rabnaa inaan xoogga saarno marxaba Mhm. waayahay xaafadaha iyo goobaha eh, sida weyn dagaaladu ay uga dhaceen wax ma nooga sheegi kartaa iyo tirada dhabta ah ee khasaaraha maraykanka xilligaasi gaarayay nacam bordhiigley baa ka mid ahayd dagaalada meelihii ugu xoogganaa howlwadaag xamar jadiid eh, xamar weyne oo qaari- de- diyaaradihii qaarkood ku soo dhaceen hodan oo ayadana aan dab yarshidayn madiina ka mid ahayd ee howlgallada lagu qaadayey maraykanku ama ay mujaahidiintu fulinayeen waxay ahaayeen kuwo tandiimsan kow iyo toddobaatan camaliyo ayay qaadeen waa garta ay alqaacido hogaaminaysa sidee bal u kala dhacna adigoo bal en, xoogaa yaro isdul taagaya waxay ahaayeen dagaaladu kuwo kamaa-in ah oo loo dhigayay gaalada oo so- jidadka gele socota Waxay- kolonyadooda ah, kolonyadooda waxay ahaayeen kuwo maarkaysaa mutafajiraad alqaama oo jidadka loo dhigo Mhm, waxay ahaayeen maarkaysaa kuwo ikhtiyaalaada mhm.
waxay ahaayeen kuwo rasaasayna way noocyo badnaayeen ma Waa- garatee waa garta iyo kuwo jawaasiista ay soo diraan waxaa kaloo ka mid ahaa buyuutu dacaara guryo fara badan oo magaalooyinkaas aan soo sheegnay degmooyinka ay ku lahaayeen talyaani ama jarmal oo hosgunti wata arkaysa ee qamiis wata oo kiyaal la soo qaatay waa garta soomaalina ay waardiyeynayso Mhm.
oo u socda guryihii gabdhihii dacaarada ahaa ee jirkooda iibinayey Xagge- ee mar- xaggee ku yaaleen guryaha waxay ku yiileen wardhiigley waxay ku yiileen xamar jadiid waxay ku yiileen madiina waxay ku yiileen xamar weyne meelo badan bay ku yiileen aad u Wa- badan marka m- guryo la yaqaano caana ahayn haa guryo aad u badan bay ahayd Waa marka mujaahidiintuna way la socdeen howlgallada kuwaasaa ku jiray marka la isku daro kow iyo toddobaatan howlgallay ah Ee, ee, mithaal tusaalen usoo qaadanaya howlgallada tirada maadaama aad tiri isee ku xaqiijiseen Mhm.
waxa weeye een, hal camaliye oo keliya maraykanka soddon iyo kow looga dilay howlgalkaas wuxuu ka dhacay gudaha dekedda weyn ee muqdisho siduu u dhacayna waxay ahayd tusaale Mhm.
een, adiga goobjoog maydeed nacam goobjoog baan u ahaa waxaa dhacday in konteynaro waaweyn hadda ninkii dekedda so- muqdisho yaqaana ilbaabkeeda wuxuu u jiraa ilaa konton mitir camal Mhm.
derbi dheer oo dhinacaan yani bariga u dhow oo meel ee, wasaaraddii maaliyadda ay ku laheed oo canshuurdhaafka la dhihi jiray ka sokeeya intaana xabsiga weynna la gaarin oo dekedda qayb ka mid a ayaa konteenaro waaweyn la saaray konteenaradaas waxaa kor saarnaa masaari iyo amerikaano dhinac taagna waa garta markii lasoo taxasusay ciidanka meeshaa joogo ciidan aan boqol ka yarin buu ah waa garta marka waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a Mhm.
bisha disembar bay ahayd oo kow iyo labaatankeeda ayaa nin american ah ayaa wuxuu soo agar istaagay askartii ilaalada ee masaarida Mhm.
wuxuu shiish ku liifay nin soomaaliya oo kirshbooy ah oo Waa.
gaari xaajiye ah oo dekedda erideeda taagan oo bakaaraha bakaaraha ku haya oo madax ka toogtay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajaynaynaa jannadiisa maxaa yeelay ninkaas markaan kor tagnay towxiidka afkiisa ku dambeeyey ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu rag walaalo markaa ku cararay ayaanu u laqinay towxiidku qabsaday Mhm.
ma garat wuuna shahiiday baan dhihi karnaa insha allahu tacaala naxsabuhu kadalik insha allah waxaa dhacday markaa in gaalkii gaal kale uu soo cararay kii masaarida uu taaganya uu qoslaya ku kala soo cararay labada dhabam ka dhunkaday uu gacantu soo ulxay isagoo ugu hambalyeynaya shiishkiisa waa garta Ah, wuxuu ku shish baranaya waa cunsuriyadda ku jirtay maraykanka ayay meeshaa muujinaysaa markay mujaahidiintu taa arkeen howlgal baa marka loo diyaariyey waa garta.
howlgalkaasna wuxuu ahaa intiqaaman ah, iyadoo loogu argudayo qofkii muslimkaa ee gaalka u ku shishbartay waxaa dhacday biidni illaahi alwahil axad yowman bacda yowm laba maalin kadib in ma arkaysa mujaahidiintu ay derbigii ilaa meesha soomaali baa shaha ku cabayda mijikus waxa la yidhahdo ciidamo ah, waardiyaal fara badan oo shaqaalo gudaha u gelayaa jooga waxaa la isku dayay marka in dadka muslimiinta dhibaatana ay soo gaarin qofka muslimkaana loo argudo waxaa weye hal camaliyo oo soddon iyo kow maraykan iyo labaatan iyo kow masaari afku dhulka loogu geliyay nabad Waa garta.
sideed konteenar iyo wixii ku jira isku daba rogmay ayagoo weliba qamri qaarkood cabaya oo geedo waaweyn hoosta ka fadhiya ayay korkooda ku duntay waxaa weye derbigii soke oo dadka kow iyo toban saac ay ka tegayeen oo laba iyo tobanka saac ilaa iyo dad yar meesha ay ku gaarayeen ayaa loogu diyaariyey Mhm.
hadee meeshana lama dhigi karo korkaada waa la taagan yahay jawaasiis fara badan way jiraan qaab cajiiba oo aad iyo aad u yaab badan ayaa loogu diyaariyey ma garat waa garta marka qaabkaasna waa yacni fanniga iyo taktiigga ay mujaahidiinta adeegsanayeen ay ahayd ilaahayna wuu ku guuleysiiyey waxaa weye walaal dhan ayaa meesha loo istaajiyey oo meesha qaraa laga gedanayay qaro qaro ayaa ma arkaysaa laga gedayey oo kuleel baa jiray dadka qaray aad u cunayeen walaal dhan baa toban xaboo qaraha loo saaray gaari weyn oo ma arkaysaa gaari gacana hoostiisana ay alqaamti ka buuxaan qarihii u jarjarayay marka dadka qarihii marka kii ugu dambeeya u dhameeyey meeshana cillo ay naqatay gacantaa loo taaga meesha isaga soo tag baale markuu ka dhaqaaqay gaarigii oo keliya oo gaaladan ay u malaynaya in gaarigii ninkan u soo noqonaya kaadii waxa u aaday lagu qarxiyey waxaa waaye gidaarkii iyo derbigii konteenradii o dhan baa isku dumay waaya alxamdulilah Een, sheekhana hogaamiyaashii kaalinta weyn ku lahaa dagaaladaasi yaa ka mid ahaa oo dhanka mujaahidiinta waa badnaayeen laakiin waxaan ka xusi karaa sheekh cabdulaahi cama sahal raximahu llahu raxmatan waasica taqabalahu llahu fii shahaadatihi aamin sheekh cumar dheere ayaa ka mid ahaa taqabala allahu shahaadatah waxaa ka mid ahaa eh, sheekh xasan daahir faka allahu asra waxaa ka mid ahaa macali aadan xashi cirow Een, taqabala allahu shahaadatah waxaa ka mid ahaa aamin eh, walaalo kalow hadda iyagana nool oo howshii weli ku jira waa tahay een, sheekh cabdifitaax wax ma nooga sheegi kartaa qisooyinkii ku soo maray ee dagaaladii maraykanka lala galay ee aad goobjoogga u ahayd inaad nooga sheekaysid nacam qisooyinku waa iska badan yihiin waan soo koobaynaa waaya Een, qisada hore waxaa weeye een, waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo burburiyey dugsi weyn oo ku yiilay ee duleedka school bolozia oo la dhihi jiray madrasatu cabdullaahi bin mascuud M- madrasadaas waxay ku tiilay dad garanaysaan inta u dhexaysa iskoo- een, een, bacaadka weyn ee ku firirsan ayroboorka iyo dekedda marka maraykankii wuxuu sameeyey maadaama jidadka u mari waayey howlgalladii maarkaysaa yani lagu sameeyey Mujaahidiinta.
jidadka qaraxyo badan iyo baabuurtii laga gubay wuxuu isku furtay ciidankiisa dega airboork iyo dekedda inuu bacaadkaas dadka degan oo dhan guryahooda u jebiyey waa me- meeshii dadka lagu toogan jiray meel u dhow wey meeshii oo dhan buu jebiyey ummaddii oo dhanna wuxuu u dhisay guryo oo israkiban oo biro ah oo uu yidhi meelo kale ka dhista xaafado u dhow oo bannaan ah laakiin jidkan waa inaad ka baxdaan waa- waxay iska ahayd abasiiba oo kale hal meel oo keliya ayuu diiday inuu dhiso meeshii uu diiday waxay ahayd madrasa cabdullaahi ibni mascuud macalinkeedii gacanuu ka jebiyey gabdhihii xijaabnaa wuu isku sawiray isagoo qasbanaya oo saa u haya ayaa mana loo sheegay ee macalinkii oo gacan ka jaban dugsigii oo la dudumiyey ciidan kuweytiyaana oo dabaqoodhi ah ayaa markii dambe isagoo ka tarbiilarkii qur-aanka ku qaadaya oo yiri jooji ha ka- ha ku qaadin ma arkaysaa kutubtan qur-aanka ah, waa diinteennii markaasuu kabtankii maraykanka iska tegey ayagaa wixii la wareegay dugsigiina waa la burburiyey dugsiga maxaa u dhisi weysa markii la waxay dugsigan waa dugsi diineed diintana waxaa dhista dadka iskale diinta waxaa dhista dadka iskale arrintaas markii walaalu ay soo gaareen isla markiiba howlgala loo diyaariyey oo intiqaama loogu argudayo madrasadaas cabdullaahi ibn mascuud ayadana waxay ahayd jeemiskii lagu qarxiyey dekedda iyo me- soomaali fruud ninkii yaqaana soomaali fruud horteeda ayaa jeemis ay saarnaayeen ciidan aan labaatan iyo lix ka yarayn oo maraykan ayaa lagu qarxiyey sawirkiisa waxaan u malaynayaa in walaaluhu soo saareen jihaad ku soo saareen aflaamta markay maraykanka hadlayeen kadibna waxa weeye cajiib oo meesha ka dhacay soomaalida dad rujuulo leh way dadkii baadiyay horta ka soo wada galeen markii la maraykan ay yimi si ay asagaba sacuudi in la yiri oo kale sacuudi camal ay u soo aadeen inay wax ka boobaan inay wax ka qabsadaan usoo baxeen waana heer baadiyo oon diin u dagaalamayn maalinkaas marka waxaan la kulmay arrin cajiiba gaarigii jameska oo gubanayay lugtiisiyaa nin furanaya intuu biyo saa ugu shubo oo jawaan ku shubo furanaya kuwa sanduuqmankii ay daldalanaya maraykankii marka daayaaro fara badan baa u yimi daawacii dhimashadii ay daldasheen wax yar kadibna baabuurkii u soo noqdeen oo holcii dadkan wax ka kala qaadanayaan baabuurka marka wuxuu ku qarxay meel gidaar ah oo derbiga afkiisa ah soomaali furuudna ay ku dhegan tahay meeshaas marka albaabo oo gogo'an oo eber ah oo wax ka dambeeyana caws ay yihiin oo iskool bolosi loo sii gelayo duur ah ayaa ku yaala wiil baa marka wuxuu ka soo baxay dhanka kale ee qiblada kusoo horjeedka ah wuxuu ka soo wareegay soomaali furuud qashinkii soo dhex maray maraykanku waxay soo direen laba diyaaradood oo meesha dadka cabsi gelinaysa ciidan la leeyahay dad argagixisada loogu talagalay in dadka cabsi geliyaan oo bastoolad wuxuu watay kaliibira taranto otte ayaa meesha soo istaagay nin afrikaan oo madow baa soo booday meesha istaagay asoo saa u taagan oo dadkii ku jeeda oo dadkan xagga ay taagan yihiin baabuurka ay fiirsanaya gadaashiisaa wiilka yimi oo dhallinyaro ah torrey isleedaa laba mitir wataa waa garta waa wiil yar da'diisa waxaan ku qiyaasay afar iyo toban ilaa saddex xataa shan iyo toban ma gaari wiilkaas mar dambe aan aragnay gaalkii saa u taagnaa argixisa loogu talagalay ayuu wuxuu torreyda ka geliyey cajarka gelintii iyo soo bixintii iyo goyntii isugu daray markuu yiruu qayliyey wuxuu ka goostay bastooladii bastooladii gacantu ku qabtay wuxuu isku riday meeshii hogga ayd meesha u taagnaa waxay ahayd meel god ah oo hog ah guryo jajabay allaamiga saarnaa waa iskool bulisiyo irdee intaa laga gelin ninka yaqaan markaa rasaas jabiya saas u guriyeen geedi saasuu usoo wareegtay asagoo bastoolada gacanta ku tooreydina wata ayuu dhankii kaloo dadkii taagnaa hataa hore uma bixin ayuu u yimi waa garta markaasuu wuxuu yidhahay lacag yaa wata baashiyaa la furata saddex malin iyo wax la jira laga sii waa garta kalii baratanan doonte nin hadda bastoolad mindi uga soo qaatay maraykana yaa nin hor istaagi kara waana weli yar nin walba markaad fiiriso waa yaabnay yani dhallinyaradaas waxaa weeye haddii diin lagu shubo oo ilaahay lagu barbaariyo qisooyinka ugu cajiib badan oo isoo maray ahayd qisada labaad waxa weeye qisadii juhayn oo ra'iiska ahaa hay-at alculya hay-ado waxaa jiray ilaa kow iyo lixdan hay-adood oo tansiiri u badnaa laakiin hay-ado oo dowel ama ummad islaamiya ka socday baa jiray ee dowlada islaamiya hadda ma jiree ee nin la dhihi jiray juhayn hay-at alculya oo madax ka ahaa xarameyn baa jirta sacuudiya ka socotay mu'asasatu dacwa oo een, suudaan aheyd baa jirtay marka waxaa loo soo sheegay juhayn in degmo ka mida shabeellada hoose kunturwaariya inay tageen hay-adda gool iyo had la yidhaha i m c oo ahayd hay-ad yahuudi ah oo digferna joogi jirtay iyo saliib al axmar inay deeqo geeyeen oy dadkii meeshaa deganaana u qaybiyeen saliibkii oo ilmihii dugsiyada saliibka qorta loo geliyey kutubta baibalka af soomaali ku qoran yahay ayagoo galeecadday iyo saliid la siiyey runtii aad buu u ilmiyey ninkaas nin qeyrile buu ahaa wuxuu yidhi dad ducaada u wacay wuxuu yidhi ma caruurtiinna ayaa saliid iyo cunno annagaan ahayna lagu gaalaysiinaya Een, wuxuu yidhi waa in dad la soo diyaariya meeshaasaan aadayna wuxuu tegey xalane kow iyo labaatan mudaracaad oo taangiye iyo wax isugu jiro ciidan weyn oo waxay haysteen sacuudiga markaas la socday maraykanka ciidankii baa dhaqaajiyey waxay aadeen kunturwaarey waxay ka soo qaybiyeen dugsigii dugsiyadihii meesha ku yiilay oo sidaa lagu sameeyey cunug walba waxaa la siiyey waxaad is leedahay yacni dhowr kun oo doolar kama yar bundado dhar ah bundado macmacaana een, haddii alla ku run yahay kutubtii qur-aanka oo turjuman bundado khamiisyo ah wax badan baa la siiyey dadkii raashin bur bariis sakor adii qofkiiba waxaa u malaynaya qol raashin oo kale baabuur kow iyo labaatan baabuuraa la raray ayaa loo soo qaybiyey markii uu maqlay jonathan how wuxuu warqad u qoray ah, sacuudiga sacuudigana waxay amar soo siiyeen juhayn oo magaalada ka baxo waa garta maadaama dhaqaalo badan oo tansiirka iyo xoolo badan aysan haysanin inuu maarkaysa dacwadoodii liddi ku yahay waa laga saaray ninkaa nairobi uu markaa shir jaraa'id ka qabtay markaa kadibna boqol culamaa oo sheekh maxamed macalin iyo sheekh ibraahim suuley allah u naxariiste eh iyo rag fara badan oo culimmadii joogay iyo dad badan oo muthaqifiina ayaa soo saaray bayaan oo ummadda loogu digayo oo laleeyahay dacwada tansiiriga iyo fasahaadka ummadda ka- ee waddanka ka jira in loo feejignaado taasna waxay ahayd qisooyinkan usoo joogay oo wadankii ka dhacay qisada saddexaad ee aan ku dari karno waxa weeyaan een, qisooyinku way iska badan yihiin een, burburintii yacni waxa weeyaan la burburiyey een, meelaha buyuuta dacaarada ah ee naagaha ay ku iibin jireen gaalada oo ayagana habeenkii imaan jireen waxaa jiray buyuutu dacaara aad u fara badan waxaa ugu badneed namber afar iyo agaarkeeda markii mujaahidiinta loo soo sheegay yacni waxa weeyaan in niman talyaani iyo marokaan iyo bakistaan wax aan ma arkaysaa oo tiro badan oo isku jira oo axaabiish ah ayaa meesha yacni la keenayey soomaaliya soo qaaday marmar waa soo lugaynayaan meeshaasay naagihii u imaanayaan weliba cabsidii waa gooyeenoo meel barxada weynoo geedo waaweyn korkooda u saaran yahay ay halkaasi ayay qamrigii iyo tiradii ku ku samaynayeen muusigana ku shidinayeen marka mujaahidiintu ay ka warheleen alxamdulilaah iyadana waxaa weeyaan dad aan toddoba ka yareen oo talyaani saddex ah iyo laba bakistaan iyo marokaan iyo dhaawac fara badan oo murtadiina ayaa meesha lagu- lagu baabi'iyey camaliyadaasna waan u soo joogay marka waxaan isleeyahay saddexdaas qiso waa kaaga filan yihin waa tahay Een, waxaa nagu maqaalaha sheekhana inaad ka mid ahayd dhallinyaradii ka agdhowaa sheekh cabdulaahi sahal allah u naxariistee Een, wadaadkaas shakhsiyaddiisa iyo mawaakhiftiisii maxaad nooga sheegi kartaa nacam sheekha waxaan isbaranay siddeetan iyo afartii ilaa siddeetan iyo shantii waa garta masaajidka marwaas hortiisa markaasaan anigana yacni dugsi sare ka soo baxay Een, sheekha wuxuu ahaa nin tawaaduc badan waa nin ah, diinta ku adag welihiisa iyo barihiisa uu cad yahay marka wuxuu sheekha fadhiyey nootaayo weyn oo xamarweyne ku tiilay oo dacwadiina loogu adeegay nootaayo waxay ahayd yani waxyaabaha gaalada adeegsadaan coverka annagaa kaga xaqnimo badan inay isbitaal ku qoraan isbitaalka in howlgal milatari oo ka socdo oo shaqooyinkii ay diintooda ku fasaahadinayeen ay ku faafinayeen ay meesha ka wadaan marka sheekha nootaayadan waxaa dhulalka lagu kala gadayey baabuurta lagu kala gadayay maca daalika mujaahidiinta quyuuriinta ah ayuu meesha ku ururinayey oo waxa weeyaan isku ku kala warqaadanayey ducaata gobolada ka imaanaysa dacwada waxyaabaha caqabada hortaagan nimanka masiixiyada faafinaya sidee loo qaban karaa ayaa meesha looga sheekaysanayay iyo sida ugu fudud ee jihaadka ummadda shucladaasi loo gaarsiin lahaa marka sheekha meeshaasaan ugu tegi jirnay kadib markii burburka u dhacana yacni waxa weeyaan nimankan itixaadku ka tirsanaa goonni bay u soceen oo waxay dhihi jireen aayatullah waanaa hal adeega iyo go-aanka ayay ku kahanayeen maxaa yeelay markii wadanka burburka ka dhacay waad ogtihiin qolooyinka itixaadka didib ugu noqon waad iska tusaale markay yimideen hay-adihii i c r c ga oo calankii saliibka ka taagan yahay ayay dhallinyaradii qoryo intuu dhiibeen waardiye ka naqda dheh markaasaa lagu korsa wareeyey dadkii kaleo caamada ahana baabuuro waaweyn oo laangruusara ninku keensanaya kaba qabiilka ama zaciim alqabiila ah ama taajirka ah nin walba baabuur kun iyo shan boqoloo door bishii qaadanaya marka ma jecla in gaalada dhagax lagu tuuro qabiil walba intii ugu caansaneeda layiri baawuro keensada waa qaswa alfikri la rabay in dadka lagu sooxiyo ummaddii dadkii hogaanka u lahaabaa hanti loo meel loo saaray baabuurka hadduu halaba waa loo samaynaya kun iyo shan boqoloo door iyo istaafkoodii ayaa isku ayay isku wataan markaasaa qabiil qabiil lagu faanay anaga dambeel hebelna shan baabuur ay c r c nooga shaqaysa kuwa gool diin baa wax laga sameeyey iyo islaamka maanta meel looga dhacay wax u qiiroonaya ma jiraan marka waxaa dhacday sheekh inuu yiri hor idinkoo dad islaamiyiina oo diin u nisba sheeganaya miyaad calankii saliibka waardiye ka qabanaysaan oo laydinku korsawiraya oo ficlan sidii baa dhacday waxay soo saareen gaaladu khaasatan jaraa'id panorama oon aragnay mar dambe in soomaalida waxaa loo sameeyey kaamam qaxooti ah waxaa la samaynayaa fuusto weyn oo guduudan ayaa calan waxaa lagu dhigayaa saliib cad fuustada koraa loo qaadayaa rukunaha loo samaynayaa biyana waa lagu shubayaa qofkii marka maskiinka ah ee badarka loo qeybinaya horta biyahaas iska farxalaa laleh ama wuu cabaya isagoo dugan saliibkana meesha ku yeelaa lagu sawiraya kaamarooyinka lagu qabanaya markaasaa leeyahay calaamadii guryaha ay surteen iyo baabuurtiin waa lasoo sawiraya leemtu soomaal oo dhan dhammaanteedii wayna adeecday saliibyadii ay qaadatay ilaa fatikaankii iyo katolinkii iyo maarkaysa roomaanka ay mashxarad iyo damaashaad ka dhigeen rooma gudaheeda ay yidhahdeen maanta rajo weyn baa soomaaliya ka jirta waana waxa loogu magac daray howlgalkan maraykanka restor hob rajo soo celintii masiixiyadda eed sheekha markuu ku khilaafa arrinkaas ilaa marka manaabirta la isaga radiyey oo li ninkan mukhaalif weeye dadka muslimiinta jamaacadooda uu khilaafay ilaa gooni uga socmay taasaana sababtay inuu abaabulo u diyaar garoobo markay maraykanka soo galaan walaalihii dibadaha jiray ay la soo xiriiraan alqaacida iyo sidaa ku timaado oo howlgaladiina ay ku filaan marka sheekha lixdan sideed lix iyo todoba meelahaasu jiray todobaatanku ku dhowaa dagaaladii markay inta ka dhammaadeen oo aniga iga tegey wuu ii dardaarma wuxuu yiri sheekhow aniga maanta waxaan ahay nin da ah waxaan jeclahay meesha jihaad ka jiro in ilaahay shahaada iga siiyo walaalo u baxayay dhankaa iyo etoobiya u raacay magaaladii baabiley waatu ku shahiiday asaga iyo walaalo kale badan baa meeshaa ku shahiiday ilaahay wuxuu ka tamaninayaa in wuu siiyey waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay shahaadadiisa u aqbalo aamiin sheekhana xilligii maraykanka uu soo duulayey bulshada soomaaliyeed xaalkeedu sidee ayuu ahaa maxayse ku sugnayd
maalinkaas maraykanka wadanka ku soo duulayey waxay ahaayeen soomaalida fawday ku jireen maadaama ay dhacday dowladdii shuuciga ahayd ee wadanka u talinaysa waxaa kaloo jirtay yani soomaalidu ama caasimadii aan ka soo qabte ayadaa ileen waxa u ah muraayadii wadanke laba qaybooday u qaybsaneed qayb shimaalka ah iyo qayb junuubka oo ay ka kala telinayeen janaal caydiid iyo cali mahdi marka yacni waxa weeyaan khilaafkoodii waad ogtihiin oo dagaalo fara badan baa dhaca afar bilood dadki ku baaba'een dadkii muslimka ahaa isku dambaabeen ilaa ay maraykanku ay soo galeen qabla intaanay soo gelin waxaad ogtihiin safiirkii maraykanka ee afrika robert ogley ayaa jamciyey cali mahdi iyo jenaraal caydiid isugu keenay beerta weyn ee ma arkaysaa ay soomaalida kusoo bambixi jireenee dhagaxtuur u dhoweyd masaajidkii weynaa isbahaysiga beertaasaa la isugu keenay oo laleeyahay way heshiiyeen gacana laisu geliyey wamaca daalika maraykanka ujeeddadu ka lahaa waxay ahayd in ujeedooyinkiisa ay u fulaan maadaama nimankan warlords ay ahaayeen waa weyn si ay ujeedadiisa ugu fusho waa inuu ma arkaysaa dacmi laba dhanba uu ka helaa ilaahay maqaadirtii subxaana wa tacaala wuu sii xoogeystay khilaafka labada nin ilaa qaarkood ay lacag gooniya samaysteen lacagta xagga ka socotay intaysan ka soconayn shacabka ay ku wareereen shilin soomaali oo ribo loogu dhacay oo ma arkaysaa soomaali kale lagu bixinay shilinkii hore oo shilin soomaali cusboona alaleey lagu bixinay ayaa dhacday ilaa ay inqisaamkaasi saameyn ku yeelata hataa dadkii diinta ilahay wax ka yaqiini fitan fara badan baa dhacday marka xaaladaas fawdada ay wadanka ka jirtay kadib ayaa maraykanku soo galay waxaadna moodaa jawi loo diyaariyey maxaa yeelay dowladdii markay dhacaysay warshadihii wadanka oo dhan ayaa u shaqaynaya ummadda dowladdu waa dhacdaa dowladda kale qabanaysaa la rabaa inay ilihii dhaqaalihii iyo militarigii iyo sidaa nidaamka ay u hayaan waxaa dhacday marka in fawdadii sii xoogeysato warshadihii iyo hoteeladii dadka ay jajabsadaan wadankii oo sakxadda ah ayaa maraykanku sidaa ku soo galay ka horna waxaa loo diyaariyey saraakiishii yacni gaalada la jiray oo wadanka ku dhex jiray dowladdii maxamed siyaad inay ma arkaysaa taangiyadii ay qarxiyaasha ka bixiyaan iyo altilerigii iyo wixii lagu dagaalamay o dhan oo ay etoobiya fursad u hesho wadankii oo gacan bannaan wax lagu tuuro aan jirin ilaa hub fudud mooyaane khulaasatul qowl marka soomaalidu waxay ku jireen kala tagsanaan kala qaybsanaan iyo waxa weeye burbur ayay ku jireen sidaasaana gaaladu ay ku soo galeen laakiin ilaahay wuxuu leeyay wacasa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum wacasa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun dacwo fara badan idiin fara badanoo istidaaca aysan u lahayn maanta mujaahidiinta wakhtigaas ayay maanta u heleen waxayna ku heleen in gaaladu ay soo damaaciyeen dad yaroo quyuurini ay istaageen oo aysan isku hadlaynin dadka oo dadkoodii ahaa oo markii horeba dacwadii salafigayd iyo tawxiidkii ka soo horjeeday suufiyadu ay saydaraynaysay fursadan baa ilaahay siiyey dadkii mujaahidiinta ahaa fawdadaas gaalada ay ku soo galeen ayay iyagana ka faa'iisteen wallahu aclam
duulaankii maraykanka uu soomaaliya ku soo qaaday sheekhana waxyaabihii ka dhashay waxaa ka mid ahaa inay fasaad dalka ku soo kordhiyeen gaalada iyo inay boob geysteen arrintaasi bal nooga waran
qaala allahu tacaala wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu qaala tacaala laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyay waxay jecel yihiin inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen oo naartu aad mid ku noqotaan fasahaad idinkala gaabin maayaan waxa idinma shaqaynayay jecel yihiin caraday idiin qabaanna afkooday ka muuqataa waxay quluubta idinkugu sidaan baa ka daran gaaladaa markay soo goleen oo caskariga ahaa soddonka kun aan soo sheegnay oo ciidamada naata ay u badnaayeen waxa weeyaan waxyaabihii ugu badnaa ay faafinayeen waxaa ka mid ahayd nashru dacwa almasiixiya dacwadii masiixigeed inay faafiyaan inay buyuutu dacaara guryo lagu dhilaysa ay wadanka ka furaan buyuutu saaloono oo fasahaadka ka qayb qaata oo gabdhaha marka timaha loo jarayo ama la habaynayo arooska loo diyaarinayo in loo shido aflaam sigis ah yacni waxa weeyaan dhaqanadaas xun ay gaaladu keeneen ku faafiyeen wadanka wahaakadaa waxaa ka mid ah waxyaabay sameeyeen kala qaybinta ummadda fariq tasud si ay dadka maarkaysa u maamulaan waxaa ka mid ah nahbi sarawaat asoomaaliya inay soomaalida dhaqaalahoodii daldalanayeen dhagxaanta qaaliga ah sidoo kale macaadinta dhulka ay ku jirto ay markaas la soo bixi karen inay calaamadaystaan meelihii ay tageen wax ka mid ahaa baydhabay iyo dhulka u dhow ayaa dhagxaantooda waxaad arkaysaa inay ku qoreen maarkaysaa s a oo ula jeedaa stone of america dhagaxii maraykanka dhagax ayaga ma laha laakiin calaamad meesha waxa u yaal haddaba waa arkaysin jidad fara badan oo shabeellado isaale jidkii maraykanka jidkii maraykanka jidkii jidadka muxuu u bixiyey yaa ilaahay wuxuu leeyahay wanaaggiina ka shaqayn maayaan xumaatidiin dhibkiinay jecel yihiin jidadka wuxuu u bixiyey meelaha ay tegayaan ayaa ceelal iyo macaadin ay ku tuhmayaan marka jidad ay ayaga banaysteen weeye calaamad ay ka dhigteen calaamad ay ka dhigteen mustaqbal marka ummaddu waa inay baraarugaan weye yacni waa waxay ayaga ku talagaleen weye marka fasahaadka ay ka sameeyeen wadanka marka ay soo galeen waxa weeyaan wax la tirin kara maaha waxaanse ka soo qaadaya oo keliya golofkii maraykanka ama safaaraddii maraykanka waxaa ka shaqaynaysay saddex boqol oo haween ah saddexdaas oo soomaali ah oo soomaali ah waa garta waxay soo gelayeen saacadda gabalka markuu dhaco maalin cad ma shaqayn jirin waa garta waxaa loogu talagalay azinaa naagtii diidana shaqada waa laga soo raacdaynayey gabdhahaas waxaa i shaqaynayay isbuuc lacag aan kun doolar ka yareen bay qaadan jirin laakiin waxaa loogu talagalay si fasahaadka u bato gabar walboo la keenaya waa inay bikro tahay maxaa loogu talagalay in gabdhahaas gabarnimadooda lagu cayaaro fisqiga fasahaadka loo bilaabo lacagahaasi ay bartaan nimanka keenayo markay keenaan waxaa lacag looga dhigi jiray bal u fiirso oo lacagtooda ay ahayd xaajiyo kamsiin ama qooqan buuxdo oo darooga ah iyo qamri ayay magaalada gelin jireen way gadan jireen ayagana taasay fursad u arkeen lacag doolar tana nooga daran bay dhihi jireen marka fasahaadkaas xirbaha goostay markaad qashinqubyada soomaalida caruurtiio tubanaad aragto waxaa arkaysaa cunno fiican oo gasacaysan oo baca lagu soo riday ujeeddadii danta loogu soo riday wax kale maa hilib khansiiraa ku jiro oo toonno lagu soo qoray waxaa kaloo ku jiro dhalo yaryar oo cataraad u malayso qamri ilmo inta afka saartay oo meesha ku dhacay oo wareeraha la arkay qamri waxaa kaloo ku jiro buugaag fitramanse ah oo niman iyo naago isfuulaya ah qomuluudnimo waxaasoo dhan ba caruurtii lagu barayey iyo degaankii dacwo aan ma arkaysaa yarayno xirgaha goosatay ayay gaalada ku fasahaadinayeen alaa ya'luunakum khabaalan fasahaad idinkala gaabin maaha allah noo sheegay iyagana allah abuuray ayaa midda ugu weynna ay doonayeen ahayd inay dadkan gaalaysiiyaan marka golof amerika ama safaaraddii maraykanka ugu badneed waxyaabaha tansiiriga iyo waxaa weeye nashri biyuut dacaaraad iyo nashri dacwa almasiixiya ay kasoo fulayeen waaya n sidee ayuu maraykanka ugu jabay sheekhana dagaalkii ka dhacay muqdisho islamarkaana dalka uga baxay maraykanka asbaabo fara badan ayaa jiray laakiin asbaabta ugu weyn ilaahay baa noo sheegay walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow aladbaara huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira allah wuxuu leeyahay hadday idinla diriraan gaalada maca cataadihim hubkooda iyo tiradooda iyo tayadooda waxay doona ha wateen iyo daa'iraadba ha wateene dhabarkay jeedinayaan ilan dhimashadu ma ogola yaa haddii ay idinla dagaalamaan oo idinkuna aad si dhaba ula dagaalantaan aaba yaraantiine ilaahay baa weli idiin ah allah idiin gargaaraya ayagana gargaara ma haystaan wuxuu kaloo rabbi yidhi kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kathiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin koox yar oo koox weyn ka adkaatay ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa sabra maca nasriga wuxuu ka imaanayaa sabarka dad yar oo mujaahidiina oon sideed iyo toban ka badnayn waxaan u tusaale qaadan karnaa walaalkeena zakraawi marka uu gelayey sida asheekh usaamata bin laadin raximahullahu raxmatan waasica oo ka hadlayo yacni dhambaalaadkiisa wuxuu leeyahay toban iyo toddoba qofood buu ku galay ciraaq bilaadu raafidayn ciidankiisana laba boqol iyo konton kun buu kor u dhaafay kun iyo laba boqol iyo ziyaado isajaadiyen ma arkaysaa maareeyey oo maamulay magaalada laga fulay marka ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa saa u gargaaraya dadku waxaa uu laga rabaa inay asbaabtii la yimaadeen waaciduu lahum ma stadactum min quwa gaaladaas cadadkoodu markay soo gelayeen cajiibka ah anigu waxaan joogay dekedii hore liido inta u dhexaysa geellaq iyo xaniid iyo dhulkaasoo dhan waan aqiinay iyo xamarweyne iyo aweeska inta u dhexaysa ayaa dabaabaadkooda baddaa laga fiirsanayay dadkii waa qoslayeen waxa lasii diyaariyay inay tahay ummadda waxaad ka dareemi kartaa yani ciyaalka yaryarka iyo haweenka kulli waxay wateen calanka maraykanka ayay jeebka ku wateen nimana usoo qeybiyey markay soo dhowaadeen oo ay jabalkii kala barayey usoo dhowaadeen dekedii hore jabal yaroo kala baraa jira biyaha oo xeebtana u dhow yihiin ayaa waxa mar keliya aan aragnay xiin ziyaado ah markay jabalada usoo dhowaadeenna waxay laabteen ma arkaysaa doomankii qaabkii ay ku socdeen way isbedeleen lugay soo baxsadeen badda markuu ku jiro doon buu ahaa bannaanka markuu yimidna mudaracaad buu noqday taaw iyo birihii wareeganayay iyo lugtii iyo waxaasee la soo baxeen iyo beebooyinkii yacni asagoo wax biyaha ku soconaya oo ka dagaalamaya bannaanka markuu yimaadana taangiyo isu bedelaya wata ayaa waxaa weeye dad aanan baabuuro badan haysanin taangiyada la mid aan haysanin ayaa ilaahay diintiisa u guntaday darsi lama ilaabaana ayay u dhigeen asbaabaha kaloo jibiyey waxaa ka mid ah in dadku ku tashanayey oo ummadda inuu ku adoonsado rabay cilmaaniyadda yacni inay meesha ka istaagto shareecadii nebi maxamed laga saaro ayaa ilaahay isku diray labadii ninay ugu weyneed ninkale cali mahdi iyo jenaraal ceydiid aa ilaahay qoorta isu geliyey markay qoorta isu galeen waxa weeye asagii waxba u hergeli waayeen mujaahidiintuna ay ka hoos dagaalameen ayagoo niyaddooda ay tahay lirafci raayati tawxiid diinta ilahay in la kor yeelo oo gaaladan aysan dadka muslimiinta gumaysanoo qaban oo dadka muslimiinta diintooda laga fasaadin yacni meesha asbaabaha asiimada maraykanka ku dhacay way fara badnaayeen midda diinta ugu weyne ikhtilaaf beyna itaaliya o amerika ka mid ahayd khilaafka dhex maray talyaaniga iyo maraykanka maxaa dhacay jenaraal la dhihi jiray bruno loy oo watay talyaaniga iyo jenaraalkii jonatan how baa iska horyimid jonatan how wuxuu u dabcawooday qaramadii midoobey ninkan waa la bixin waayey jenaraal talyaani buu ahaa ilaa markii dambe la bedelay yacni markuu meel wax u diraba kana ceydiid buu la jiray talyaaniga jonatan howgana wuxuu la jiray cali mahdi ayagaa la kala safanaa jawaasiis baynu u kala ahayeen talyaaniga ayaa waxaa dhacday in la yiri diyaaradahaaga sahan u noqo nigeriyaanka oo tegaya xcontrol oo balcad rug ka samaysanaya gelbi qoladii asaneen way u digeen waxaydheniyo meesha hasku imaanin kuwii afrikaanka way madax adeegeen markii dambena waxa weye talyaaniga intuu diyaaradii ku gelbiyo ka soo tagay habeenimaa inta lagu bilaabay yaa dab loo shitay ayaa nimankii waxa weeye ayagoo cararaaye ayay waqooyiga muqdisho galeen kow iyo toban baktiya way ka tageen waxyaabaha burburiyey maraykanka waxaa ka mid ahaa ikhtilaaf umara alxarbi soomaaliyiin khilaafkii dhex maray umaradii xarbiga waxaa burburiyey kamiinka alqaacida ay u dhigatay howlgalkii maraykanka wallahu aclam waaya kaalin noocee ah ayay raggii muhaajiriinta ahaa ku lahaayeen dagaalkii maraykanka lagu jebiyey ee soomaaliya ka dhacay sheekhana nacam allah wuxuu yidhi faqaatil fii sabiili illaah laa tukallafu ilaa nafsak وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا إلهي سبحانه وتعالى وحنا أمري qofka keligiisba ha aaday inuu dagaalkii gaalada waajaho mu'miniintana uu ku baraarujiyo in dagaalka la galo marka muhaajiriintii noo soo gurmaday jazaahum allahu khayra aljazaa ee uu hogaaminayey ashahiid biidni illaah sheikh usaamata bin laadin uu soo diray zamankaas waxa weeyaan waxay u noqdeen dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxa weeyaan gargaar iyo waxay u noqdeen garab maxaa yeelay cilmi aysan dadkan haysan bay wateen waxay wateen ma arkaysa yani taagtiig aanan meesha laga aqoonin dadkii way tababareen culuntoodii xagga diiniga wax badan bay ma arkaysaa ku shubeen alxamdulilaah shuclad jihaadii ayaa meesha ka iftay oo ilaa maanta socota ilaahayna hanoo siyaadiyo marka dagaalka gaalada waxa lagu hor istaagi kalo waa jihaadkii allana wuxuu leeyahay casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu ilaahay ma dhihin teknolojiyad ma dhihin culuntoo la faafiyo ma dhihin siyaasaad iyo wax kale waxaa lagu hor istaagi karaa ilaahayna ku joojinaya an yakufa ba'sa aladiina kafaruu marka aad idinku istaagtaanna ood isticdaadkii la timaadaanna ilaahay baa dagaalkii idinla gelaya marka raggii muhaajiriinta yaa ka mid ahaa door weyn bay ku lahaayeen way badnaayeen dadka yacni hogaanada u ahaa waxaa ka mid ah abulxasan walaal la yidhaahdo oo markii dambe ku shahiiday aqandahaar camaliyad uu ka fuliyey hogaankii alqaacidadana ka mid ahaa in badana ku calacaloo yiri markuu ka hadlayey cajaladiisa waxaan weydiistay sheekha in istishhaadiya la isiiyo mar badan baa la iga reebay markii dambe oo halkan ay ka naqdeen waa loo ogolaaday kolonyo amerikaan ah ayuu dhexda ka galay ilaa lixdan ka badan buu meesha ku dilay ilaahay shaahis ha aqbalo way badnaayeen ragna halkaan ay ku shahiideen ragna markii ay naqdeen ay meelaha kale ku shahiideen abul ibraahim baa ka mid ahaa magaciisa xan kama haya aniga intii ma arkaysaa kunyooyinkooda aan qiina baa idiin sheegaya ragga soomaalidana waa raggan hadda hore usoo sheegay uu hogaaminayey sheikh cabdulaahi axmed sahal waa tahay sheekhana sidoo kale maraykanka waxaa la dagaalamay isla xilligaasi caydiid iyo kooxdii uu hogaaminayey maxaa xiriir ah oo idinka dhexeeyey sideese dagaalka ku wada gasheen niman cilmaaniyadda u dagaalamayey iyo idinka
heer allah ku siiyo waxaa weeye xaaladda markaa lagu jiray oo soomaalida ah sidaan hore kugu soo sheegay waxay ahayd xaalad fawda ah oo ummad yacni dowlad ka burburtay subaxii markuu waaga baryaba warshadaha iyo wakaaladaha iyo iyo hoteelada masaarta u qaadani inay soo jajabsadaan wadankoodii oo shuuciyad soo dilatay marka dadka quyuuriinta ah oo ilaahay diintiisa u quyuroonaya waxay tadbiiqinayeen infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusikum oo lahaa muhaajiriin iyo ansaar ma arkaysaa ayay arrintaa ugu istaageen ayagoo ka baqanaya ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman ilahay wuxuu leey hadaadan u istaageen oo u bixin jihaadkii ilahay waa idin cadaabaya wystabdil qowma hayrakum dadaan idinkaen buu idinku bedelanaya walaa taduruuhu shaya inuu idinka idin halaago oo ummad kaleo jihaadaysa keeno ilaahay taa wax ku dhibi mayso hadduu idinka idin halaago marka daacaadka wax ugu weyn waxa weeyaan aljihaadu fii sabiili liajligeeda annaga ee mujaahidiin ahaan waxaan u istaagnay wixii tabarteenna ah inaan gaaladaasi ku muqaawamayno walaalahaas muhaajiriintana way noo soo gurmadeen qoladatanna yacni kullun yacmalu calaa shaakilati baan ahayn qof walbaba dhinaciisa u dagaalamayay laakiin waa ogeydeen soomaha inay nimankan calmaaniye yihiin nacam waan ogeyn waan Mm.
ogeyn maadaama ay- sidee marka dagaalka een, gaaladaas maraykanka lala galay sidee idinkuna ula dagaalamayseen ciidiinna ula dagaalamayey waxa ma weeye xiriir baa idinka dhexeeyey maya maya xiriir lagama dhexin waa kan.
markii hataa ciidii lala heshiiyey Mm.
waxaad og tahay in rag walaalaha ka mida oo dhigaya bahashii dafajiraadkii Mm.
oo weliba nin weyn oo qaaliya oo gaalada ah u diyaariyey in ma arkaysaa yacni lasoo qabtay Mm.
maxaa yeeley markii ciidiid lala heshiiyey sheekhiba ficlan wuu noo sheegay wuxuu yidhi war aniga anaa waxaan ku iri sheekh dad badan oo ninkan ku familaa meesha ku jira in xoogaa sirta iyo arrimaha qaarkood ama wax naga baxaan waan ogahay buu yidhi in haddii berri ninkan lala heshiiyo oo weliba aan familka nahay in rag badan ay je- leexanayaan laakiin meesha ka og yihiin baa anaa kasii soconaynaa buuyidhi. dagaalku waa dagaal ummadoo dhan waajib ku ah Mm.
oo la rabo inuu qof walba u istaago laakiin hadda annagu ma nihin kutlo weyn oo awood leh dagaalkeenna waa farra waa kar inaan Mhm.
dhibaato gaarsiino ka ka dhuumano inaan dhaawacno laakiin dagaalada waa wada geli jirteen aagag aad ka wada dagaalami jirteen baa jirta maya dagaalka marka marse aagag waa idin qaybsanaya aagaga waxaa weeye ayagu markii dagaal uu dhaco oo qoladan ay qabsato dagaal culus oo annaguna aan ka faa'iidaysan karin waa soo geli jir waa garta marka ma jiraan wax caqabadaha oo aad kala kulmi jirteen Waa- waa dhici jirta mararka qaarkood mararka qaar inay dagaalka jihaadka idinka hor istaagaan maya maya taas ma dhici jirin laakiin waxaa dhici jirtay inay dadka ayaga qabteen Mhm.
annaga inaan dilna aan rabno Mm.
ayagan ay yidhahan war sii daaya jaraalka loo geynaya jaraalka anagu yaa noqota qabateen oo aad dil gaarteen may anagu maana qaban Mm.
dagaal wuxuu ka dhacay huruwaa Mm.
iyo biidega guuleed hotel intuu dhexaysa Mm.
marka moryaan baa meelaha taagan waad ogtahay qoryahaasi ka rabaan Mhm.
ciidan sahan ahaa oo talyaani iyo maadaama nigerianka meesha lagu baabiyey Mhm.
soo sahmiyaa layidhi jidkaas ciidan kalaa loo diri rabaa Mm.
jonathan howe baa oranaya qoladan markaa iyagana waxay hoostageen snaada markay ogaadeenba inay markaa meesha soo gudbeen biyodeggii bay xabadda kula bilaabeen dhashiikayaalay ku rideen gaala indhan yar u badan oo maleesiyaan iyo talyaani iyo nid walba meelu ku cararay Mhm.
annaga marka annagoo dhar cada ayaan la jirnay Mhm.
oo nin walba alaabtiisna hoos ka wato Mhm.
marka meeshaas haniimaan ka helnay oo dadkii waxay qaadanayaan ka qaadanay markaan haniimadii guryihii geysana soo noqono soo orodnay talyaani la wado Mhm.
oo la daandihinayay ayaan la kulanay yaa wada waxaa wada nimanka snaadaha waa garta anaga dhinacan ka soo golan shacabkan ka midnahay kama tukoon mugsoonta waa taa markaa kadib waxaa dhacday in talyaanigii b- toorey ma- bahashi maxaa la dhihi jiray dhalo dheeroo qamri wax laga ca- meesha la tuuraa la jebiyey Mhm.
docdaa laga geliyay docda markaas yaa ka ayuuto gelinaya ayuuto nin ka mid a raggeenni waa garta ayuuto ayuuto tii kalena ma arkaysaa dhinaca fadhiya war waxaan kana geli asagana asagana waa la geliyey waa garta.
labadooda iyagoo saa u wado Mhm.
aa dhiigga ka daadanayay markii qoladan kale ay anaga waryaha nimanka daaya waxaa geenaynaa nin kalaa soo booda wuxuu yidhi war dila haddaad dilaysaan maxaa maxaa laga wadaya nimanka annaga dagaalka nugula jiraan ka leexda waryaa waa garta adduun bay ka rabaan inay ku qaataane annagana waxaan rab nihaayat mataaf in nimankan nolosha la dhaafiyo waa cadow ilaa hadduu ku baaqi noqda waa yahay Een, waa soo gabagabeyneynaa kulankeena sheekhana Een, mirihii guusha yaa gurta ugu dambeyn waxaan isleeyahay labadeennaba waa gurne
waa garta natiijada oo Daga- sidee- sidee labadiinaba ku gurateen anaa idiin sheegaya Mhm.
dagaalku waxa weeyaan culummada islaamka kutub bay ka qoreen sheekh saalix alcubayri oo kale markuu ka hadlayey guusha macaani badan buu ku sheegay guushu ma aha inaad meydaanka ku guulaysato laakiin guushu waxa weeye inaad mabda'aaga ku sugnaato Mhm.
qoladan cilmaaniyay ku dagaalamayeen aw idfacuu ninkoodiibay ilaahay ninkan u dhiibi mayno annagana waxaan ku dagaalamaynay in ilaahay subxaana wa tacaala dadka muslimiinta ah diintooda aan laga celin ilan waxay rabeen waddanka inay cilmaaniye ka so- ka hirgeliyaan masiixiyadii nashriyaan waxaan xataa la yaabno cajiib ah niman injineero ah oo kuuriyaan ah Mhm.
ayaa meesha layidhaha maanabolio jid ka soo baxo waxaa jira madaxtooyada galaya intaa waa daba socnaa anaga warqaday daadiyeen warqadaas ina maanta hayaa laga yaaba ay ku qoran yihiin waxaan ugu bishaaraynaynaa soomaalida waa dad ayaan badan waxa weeye maanta hay-aadkii iyo waxa weeye kaniisadihii caalamka o dhan baa idin yimid waxay idinkugu bishaaraynayaan siyool laba kun iyo lixda inuu ilaaha ciise ka soo daahiri doono waraaqaday ku qornay warqaday ku qornaay bal u fiirso waa Waa.
injineero niman ah oo leeyahy gurye dhisaay waxay la socdaan kuwii qoryaha wata warkoodaba daa dacwada tansiiriga waxay u socotay karaarkay jebisay marka haddii aanan hor istaagin dadka muslimiinta dad ka mid a yaa waxaa weeye gaalada tanfiidkoodii awaamirtooda fuli lahayd siduu ilaahay u yidhi wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila ayadda waxaa ka horreeyey ilaahay wuxuu ku celinayaa dagaalada baaskooda iyo waxa weeye oo howlgalladooda gaalada gacantiinna iyo ka hortegiinuu ilaahay ku celinaya haddaan marka dadka jihaadin oo aysan gaaladii ka hortegin gaaladii awaamirtoodii iyo nashri dacwaad almasiixiya wa fatxi buyuut dacaara waxaasoo dhan baa ummadda ku socday guryihii waa la laalaabay oo aan gubnay baabuurtii iyo taangiyadii gubtoo jidadka yaallo maraykanka soo arkaya labadaa nin oo heshiin waaye masaalixdiis ujeedadiisu hagaagi weyday diyaarado badan oo ka soo daatay asagoo hungoobay oo jiidaya ma arkaysaa dulli iyo fasaad ayuu ka baxay waxaa cajiib ahayd oon la yaabay in shaneemooyin waaweyn waddanka ay ka dhiseen hadda shaneemooyinka dad gacantay ku wataan soos tiyaatar ladane waa beri siemzioni ceelgaab shaneemooyin waaweyna oo caadiya waxaad la yaabaysaa diyaarad oo talyaaniya waxay kor timid habeen sigis ka shidan yahay shaneemo ku taala tiyaatar ladane waa guuleed hotel hortiis waana loo soo sheegay meeshaan tagnay diyaaraddii marka maxay meesha u taagan tahay way fiirsanaysaa dhinacay soo daadinaya dadkii meeshay fadhiyaan waaxid rajul min almujaahidiina loo diray dadkan dhiigooda ma daadin karno fasaadi haddana ku jiraan laakiin bahasha ilmaysiisa iyo mawaad la mida ayaa waluu soo fursameeyeen qof walba asoo qunfacayo ka soo baxay meesha koraa looga riday bahashii baa ku qiiqday ayagaa isjibiyey saddex qof baa meesha ku jabtay shaneemadii hal qof kuma harin habeenkii xigay shaneemo soos ku taala lagu sameeyey shaneemooyinka o dhan waa isu sheegeen haddii aan dad marka muslimiinta ka mid a arrintaa u istaagin ummadda maxaa ku socon lahaa fasahaad jiilkan waa fasaadi lahaa meel xun buu tegi laha aan laga soo celi karin maantana waxaan haysanaa walaayaad islaamiya oo aan munkar calanan lala jahri karin maalinkaas waa lala jahrayey diyaaradaas sigis fiirsanayey khamri baa jididka lagu cabayey xataa waxa weye macmacaanka ay qaybinayeen gaalada waxaa ku jira khansiir jidka xamar weyne soo gala ilaa madaxtooyada waxaan arkaa iyadoo ay daadsan yihiin gasacyo wada dahabi ah markaasaan erniyo dadkan maxay waxaa la daadiyey ciyaalka hataa ilay khansiir waaye ilaahay baa ku ilaahamay dadka dad quyuurina ku jiri qamrigii waa la tuuraya markii dambe dadaa qaadanayay qamri baa ku jira khansiir baa ku jira wixii kale buskud buskud ay ka cunayeen ummadda marka hoggaan bay la-eed maantana waxaa weeyaan waxaa indhow ah dadka mujaahidiinta oo xataa marka ay joogaan meeshaan walaayaad ka hayn usoo xukun tegaya xukunka shareecada islaamka ah waana meesha lagu badbaadaya fi dunya walaakhira nebigeenana uu dardaarmay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin waxaad laasimtaan jidka alle iyo jidkii khulafadayda iyo jidkaygii laazima maxaa yeeley fa inahu man yacish minkum bacdii qofkii gadaashay nool fasayara ikhtilaafan kaiira khilaaf fara badan buu la kulmi doonaa waxaa marka dhibka iyo dhibaatada looga bixi karaa inay dadka muslimiinta kitaabka ilaahay u soo noodaan inay mujaahidiinta garab istaagaan way arkeen shareecada ilaahay fadliga ay leedahay sakawaadkii baa dadka fuqarada loo qaybinayaa dadkii aytaamtii baa la daryeelayaa muslimiinta dhibaataysan oo jiran baa la daweynayaa dadka tanta daran baa la gacan qabanaya isbitaalladeeni waa free baynamaa dadka magaalooyinka kala jooga isbitaaladii boqolaal dollar digfeer oo annaga aan leenahay ayaa turki ku ganacsanaya oo kombyuutaradiisii alaabtiisa u keensao dadkii dhaqaale uga qaadaya ciidan ku samaysanaya waxaad maqlayseen gabar soomaaliyeed oo naariso kalkaaliya ah oo daawadii ninkii bukaanka loo soo qoray inay farmashinkii tiri warniyow ninkan daawada soo sii lacagtan ka qaado oo gabadha dherbaxsh ku dhuftay limaada aniga hadalka igula hadlaysaa waa gurigeedii waa wadankeedii waxyaabahaasoo dhan marka zaxfiga ay gaalada wadaan oo maantaba sii liitay ilaahay idinkiisana aan rajaynayni in cawaasimta iyo magaalooyinka waaweyn ee mujaahidiinta furan doonaan shareecada ilahayna lagu wada xukmin doono marka taariikhdaas taariikh waxay ahayd oo ay laga maarmaan ummadda in loo diiwaan geliyo waan uga mahad celinaynaa idaacatu andalus jazaahum allahu khayr aljaza oo ku dadaalaysa in ummaddu taariikh ay u riibto jiilka soo socda si ay u ogaadaan in gaalada wakhtiga ay soo galeen fasaadka ay faafinayeen dad mujaahidiin ay ka hortageen oo ummadduna aan loo baahan yahay diintooda u istaagaan wallahu aclam waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdifitaax aweys isxaaq abu xamza oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah oo maanta martii inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodkasti intaa mid la mida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة